deeq ka timid dowladda imaaraadka carabta lana soo marsiiya hay-adda sidra ayaa waxaa loo qeybiyey kun qoos oo ku sugan kaaman barakacyaal oo ku yaala deegaanka tareedisha ee duleedka magaalada muqdisho kaamamka halkaasi ku yaalla waxaa ku nool kumanaan qoos oo wajahaya xaalada adag kuwaasoo u baahan gargaar baniaadanimo qaar ka mida barakacyaasha ka faa'iidaystay deeqda ay soo gaarsiisa hay-adda sidra ayaa u mahadceliya hay-adda iyo weliba dowladda imaaraadka carabta ee deeqdaasi soo gaarsiisay kaamkan waxaa la dhahaa xasan nuur wuxuu ku yaalaa kilomitir saddex iyo toban waa dad dhibaataysan sideed kun iyo lix boqol iyo toddobaatan iyo shan qoys oo dhibaataysanaan haysanaa haddeerna shan boqolaa nala siiyey shan boqol kunaa nala siiyey hadda isku duubkeenna kunaa nala siiyey waxba kama qoyso hal qayb kama tarto adigu waa taqaanaa weriyaataa waa ogtaa dhibaatada meeshaan hayso imaaraadka ilaahay kheyr allani siiyo wax kheyr qaba lani soo dhiibo haddana ilaahay guul allani siiyo wax kheyr qaba lani soo dhiibo imaaraadda oo alaabta noo keentay waa mahadsan tahay dowladda imaaraadka waxaan ka cosaynaa waxaa noo keentay deeq baa noo keentay raashiya noo keentay ee intaas hadda fadhiso inka badan way ku maqan tahay waa ku jirtaa dhanka kale aweys maxamed aweys oo ku hadlayay magaca hay-adda sidra iyo dowladda imaaraadka carabta ayaa ka warbixiya baahiyaha guud ee ka jira kaamka ee ishiisa uu ku soo arkay waxaa jiro dad xanuunsan oo buro ku taalo rag badan oo eerno iyo indhafiiqid marka waxaan ka codsanayaa in dhammaan baahidaas dhan ilaaha wax dabooli karo ilaha waxna kaafin karo ilaahay ka sokow waxaan codsanayaa anoo ku hadlaya magaca sidra khaasatan magaca ummadda soomaaliyeed in ummaddan kaamkan ku jirto oo maalinba maalinba wax ku soo darsamaan in si dhaqsi badan loogu soo gurmado khaasatan madaxda khaasatan amiirka dalka imaaraadka carab